tan iyo intii uu soo labakacliyey xanuunka safmarkaah ee coronavirus guud ahaan somalilan gaar ahaan magaalada boorama waxaa ku soo kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka covid sagaal iyo toban qaybaha bulshada ee xanuunkan u dhimanaya ayaa ah dadka nugulka iyo kuwa daad ah ee qaba xanuunnada aan daawada lahayn sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey iskuduwaha caafimaadka ee gobolka udal doctor mustafa muumin muuse xanuunka covid waxaad moodaa intan dambe inuu soo kordhayo ka gobol ahaan iyo deegaan ahaanba gaar ahaan degmada boorama oo caasimadii gobolka ah xaalad ahaan waxa weeyaan waxaan odhan karnaa wakhtigii ugu cuslaa ayaynu joognaa iyadoo qofna uuna wakhtigiisa dhaafayn haddana dhimashadu ay nagu badan tahay taana au sababu yahay isagu oo xanuunka covid-ka dadka inta badan uu xanuunkani dilay waxaa ka mid ah dadka xanuunada la nool gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiikarka iyo kolestaroosha dadkaas iyo asmada dad kale waana dadka waaweyn dadka waxaan ka wacyigelinayna oonu sheegaynaa in wax la dhayrsado uuna ahayn xanuunkan covid nteen yar iyo weynna waa loo siman yahay allagu kala badnaadeen ka hortagga xanuunka covid sagaaliyo toban ayaa waxaa xakamayn kara faafitaankiisa qaadashada tallaalka bahda caafimaadka ee gobolka awdal ayaa wada howlgallo ay qaybaha bulshada qaarkood ay kaga tallaalayaan xanuunkan coronavirus xagga tallaalkii covidka markaan eegno waxaan odhan karnaa waa waxa keli ahaatay maanta xanuunkan covid nteen ina caawiyey ee ilaa iminka aan isleenahay waxyaabo badan ayuu inaga taakuleeyo inaga xidhay taasina waata keentay in dadkii ay ku dhiiradaan markii xanuunkii management kale loo waayey iyo baxnaanin kale in ka hortega la xoojiyo marka tallaalku wuxuu ka mid yahay qaybta ka hortega laakiin daaweyn maaha way yar tahay dadka aan qaadanin tallaalka covid nteen bulshada markaa inta aanan qaadanin anuu uga faa'iidaysanaya hawshan waxaan ku dhiiri gelinayaa wixii aad ka hortegi karto in laga hortago haddaba iyadoo maalmahan dadka loo aasaya xanuunka coronavirus ay saasi u kordhayaan ayaa waxaa u dambeeyey dhimashada dadkaasi laba siyaasi oo kale ahaa axmed xadi sidci oo mar ahaan jiray barsaabka gobolka awdal iyo cabdirashiid axmed guureed oo isna ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayey golaha wakiilada kuwaasoo maalintii shalay lagu aasay magaalada boorama sida ay noo sheegeen dhakhaatiirta ka shaqaysa cusbitaalka guud ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama